aad baad umahadsantahay haashim cabdinaasir waxaa iminka la baahiyey sawirada awdheegle qaarkood waxaan filayaa in ay horudhac yihiin sawirka koowaad ee horteyda ka muuqda wuxuu muujinayaa difaacyo waaweyn oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ah ayaa halkan ka muuqda cabdulahiw intii adaa watee sawiradu waxay ku saabsanyiin miyaa dagaalka saa ka dhacay ama degmada owdhegle ka dhacay
dagaal waatan saakii uu ka dhacay owdhegle ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaana gacan kuhaynteeda la wareega durba waxaa la baahiyey sawiro u muuqda in ay horudhac yihiin sawir koowaad marka waxa uu muujinayaa difaacyadii ciidamada dowladda federaalka ee owdhegle ku yiri waxaa difaaca ag maraya askari ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin oo taleefoonku hadlaya oo wax culaysa aanay ka muuqanin waxay u muuqataa sawirka in la qaadayba goobta markii lagu kala baxay ama dagaalku marka uu soo idlaaday kadib marka si xalsilooni ay ku dheehan tahay ayuu askarigani u socdaa asigoo difaaca ag maraya sawirka kale waxa uu muujinayaa buundada weyn ee owdheegle ee webiga shabeelle dulmarta oo ka mid ahayd muhiimadda owdheegle in ciidamadu degaan keentaba buundadii ayaa sawiran oo caadi ah halkaa ama meel geesa hore muuqaal baa ka muuqanaya waxaan filayaa waa muuqaal iga fog inuu ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin yahay laakiin buundada ayaa si caadiya u muuqata oo maaragtay ay soo sawirtay muasasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaab almujaahidiin tani marka waxay ka dhigan tahay marba haddii buundadii alkataa'ib dul taagan tahay oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay joogaan in laga gacan madoobeeyey degmada owdhegle ee dowladda federaalka ah oo loo maaragtay taag sheegtay sawirka kale waxa uu muujinayaa askari ka tirsan dowladda federaalka ah oo meyd ah oo sidaan filayo madaxa baddu ka haleeshay oo dhiig badan uu ka baxay halkan buu yaallaa maaragtay qasnad baa ii muuqata dul saaran ma garanayo qorigiisa ma asiga ku hoos jiraa oo ma asiga ku jiifa mise waa lagala tegay ma garanayo waayahay sawirka xiga waxa uu muujinayaa sandaqado badan oo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen xerada dhexdeeda waa sandaqadihii ay degnaayeen iyo weliba qeyb ka mida difaacyada ciidamada oo ahaa caro jawaano caro lagu shubay kaasna waa way muuqanayaa sawirka xiga asiguna waxauu ku turjumayaa isla difaacyada oo caro tiro badan jawaano badan ayaa muuqda oo maaragtay lagu shubay caro oo meel sare la saaray sandaqad baa gees ka muuqata waa meeshii wardiyaha laga qaban jiray amaba ilaalada laga qaban jiray yacni waxaan ka hadlayaa xerada meel geeskeeda ama gidaarada gidaarka mida weeyaan sawirka kale oo ugu dambeeya isaguna waxa uu muujinayaa gidaar ama derbi weyn kolley waa dhisme ciidamadu dhismayaasha dadka shacabka ay leeyihin xooga ku degeen ka mid ah marka gidaarkan gudihiisa waxaa kasii muuqda dhufiisyo kale oo ciidamada u dhisan waxaa ka muuqda dhar meelaha saarsaaran baa muuqda xooga yar meel foga geed weynna meesha waa ku yaalaa kolley geed cambe inuu yahay ana filayo marka waa sawir meel geesa laga qaaday laakiin xeradii gudaheedana qaybo ka mida ee muujinaya tani waxay ka markhaati kacaysaa in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay maaragtay si toos ula wareegeen owdheegle arrinkuna waxa weeyaan waa tus oo itaabsi alkataa'ibna way la soo degtay degtay sawirada si dadka soomaaliyeed ee meelaha kala duwan jooga iyo kuwa kale adduun ku noolba ay u tusto in xarakada shabaab almujaahidiin ay la wareegtay oo ay gacanta ku hayso magaalada muhiimka ah ee la yidhaahdo owdheegle wixii khasaaraha ee ka dhashay dagaalkan kolley dib baa laga ogaa doonaa laakiin waxaa muuqata in ciidamadii dowladda federaalka laga taagroonaaday oo ay cagaha wax ka dayeen oo ay carareen oo raggii cadowga isku hayeen xarakada shabaab almujaahidiin ay maaragtay iminka maamulahayaan oo ay saydaranayaan magaalada owdheegle waa mahadsanta cabdullah